بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxa aynu ka soo gudubnay baxdigii labaad oo ka hadlayay tamasuk bisunna ama wujubu itibaaci alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf saalix waxaynu usoo gudbaynaa marka almabxathu athalith waxauna odhanayaa baxdigaasi ataxdiir min albidac ataxdiir in la isaga digo alwuquuc fi lbidac bidcooyinka in lagu dhaco in la isaga digo marka casharka koowaad oo baxdigan waxaynu ka dhigaynaa horodhac muqadime ah oo aynu dhowr faa'iide ku keenayno oo isaga digayno isku caddaynayno horta makhrajka iyo badbaadadu xaggay ku jirtaa iclam akhilmuslim waxaad ogaataa sida culummadu caddeeyeen annahu laa najaata lilummati alislaamiya ummadda islaamkaa badbaado iyo meel ay ku badbaadayso oo ay kaga badbaadayso limaa xalla fiiha min albidac waxyaalaha bidcada oo ku dhacay waalikhtilaaf khilaafka ay iskhilaafeen waatafaruq tafaruqa ay ku dhaceen oo ay markaa noqdeen shiyacan wa axsaaba oo waxa weye ay kala tageen badbaada ma jirto mana helayaan meel ay waxaa kaga baxaan ila ila alcawd ila alrujuuc ila alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf saalix waa xaqiiqa weeye ka shamsi sida qoraxda oo kale ah kagama bixi karna maanta khilaafka taagan ummadda islaamka caqiide la isku khilaaf oo cibaado la isku khilaaf oo wax walba lagu kala teg oo kuwii isdhalay baa iskhilaafay oo kuwii wada dhashaa iskhilaafay lagama bixi karo wax kale ilaa waxaa ina midaynaya waa alrujuuc ila alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha in loo noqdo oo lagu dhego oo kitaabka iyo sunnuhu inay hogaamiyaan kaas ayaynu kaga bixi karnaa wax kale oo aynu kaga bixi karnaa ma jiro waayo wuxuu yidhi imaamu maalik raximah llahu tacaala watuu lahaa lan yuslixa aakhiru hadihi lumma ilaa maa salaxa awaluha ummaddan aakhirkeedu kuma badbaadayo ilaa awalkeedii waxay ku badbaaday mooye maxay marka saxaabadii ku badbaadeen awalu lumma waa asaxaaba radia allahu canhum maxay ku badbaadeen itibaacu rasuul sala allahu caleyh wasalam rasuulkii bay raaceen oo waxa weeye wax alla wixii caqiido iyo cibaado iyo manhaj iyo dacwo akhlaaq kulli nebigay ku raaceen calayhi salaatu wasalaam caaishana maxay tiri markii nabiga la weydiiyey kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdii nabiga markii la weydiiyey qur-aanka bay ahayd bay tiri akhlaaqdiisu idan kitaabka iyo sunnaha ayaa ummadda hogaamin kara ilaahayna waa ina amro waxa uu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca kitaabka iyo sunnaha wax kale ha raacinina waxaa laynoo soo dejiyey waa kitaabka iyo sunnaha ha waa alwaxyeyn labadaasaa laynoo soo dejiyey marka marka koowaad waxaan leenahay badbaada ma jirto ila arujuuc ila alkitaabi wasunna loona fahmo siday saxaabadii u fahmeenoo calaa fahmi salaf saalix aayadda waa in loo fasiraa say saxaabadii u fasireen daliilka waa in lagala soo baxaa say iyagu ula soo baxeen siday ugu dhaqmeen waa in loogu dhaqmaa taas waa qodobka koowaad marka labaad haddaad u diyaargarowdid inaad kitaabka iyo sunnaha ku dhegtid waxaa haddana la odhanayaa wa nabdu lbidac wa muxaarabatiha bidcada in la tuuro nabdigu waa tuuridda wey ahlu kitaabka waatuu ilaahay ku ceebeeyey markii nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam fa nabaduuhu waraaca duhuurih ha oo waxaa weeye kitaabki ilaahay bay markaa gadaal ka tuureen marka nabdigu waa tuuris wey marka bidca oo dhan in la tuuro ama ha yaraato ama ha weynaato ama ha la jeclaado ama yaan la jeclaan bidca oo dhan in la tuuro wa muxaarabatiha weliba lala dagaalamo oo la caddeeyo oo ummadda loo bayaaniyo oo madaarista lagu dhigo oo masaajidda lagu dhigo oo ummadda looga digo bidcada ayaa lagu badbaadaya kabacdi markaa midda saddexaad wa nashru sunna waxa weeye in la barto sunnaha haddana la nashriyo ee tacallum macnaha cilmiga in la barto diinta islaamka kitaabka ee sunnaha haddana markaa la nashriyo oo ummadda lagu nashriyo saddexdaa marka la helo ayay imaanaysaa in loo noqdo oo kitaabka iyo sunnaha lagu dhego bidcana laga badbaado ummaduna cizigeedii iyo sharafteedii iyo wanaaggeedii ay hesho qaala waxa uu yidhi attaabiciyu ljaliil dhibaatada ay leedahay baan bidcada wax yar sheegayna waxa uu yidhi attaabiciyu ljaliil xasaan ibna cadiya ayaa waxa uu yidhi raximahu llahu tacaala sida imaamu daarimi warinayo sunankiisa sheekh albaanina saxiixinayo waxa uu yidhi raximahu llahu tacaala mabtadaca qowmun bidcatan fii diinihim qoom ummadii bidco lama imaanin oo diintooda bidco kuma darin ilaa haddii ay ku daraan nasaca allaahu alla wuxuu ka siibaa waxa weeye min sunanihim sunnatan min sunanihim macnaha sunno ay haysteen oo nebigii ka dhaxleen ayaa meeshaa ka baxda huma laa yacuudu laa yacuuduha abadan ilaa yowmi alqiyaama kabacdi loo soo celin maayo ilaa yowmi alqiyaama marka atharkaa bal u fiirsada waa athar saxiixa waxa uu leeyahay qoom hadday bidco la yimaadaan sunnihii baa meesha ka baxaya meeshaa ay bidcada dhigeen sunnaa jiray nebigu meel walba u jideeyey sunnihii baa meesha ka baxaya hadday marka bidcada ku dhagaan sunnihii bay waayayaan oo wanaaggii sunnihii iyo itibaaciiba meesha ka baxaya hadhow qoomkaa waa dhumayaan marka walciyaadu billaah waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye in laga digtoonaado oo la iska ilaaliyo aad iyo aad u mudan weeye sidoo kale waxaynu soo qaadanaynaa kalaam qayima uu leeyahay imaamu alawsaaci raximahu llahu tacaala qaala waxa uu yidhi awsaaci isagoo la dardaarmaya dadkii ayuu waxa uu yidhi calayka bilusuumi sunna waxa weeye calayka biaathaari man salaf buu yidhi calayka biaathaari man salaf waxaad ku dhegtaa ay ilzam waxaad laasimtaa oo aad ku dhegtaa aathaartii ay dhaqankoodii iyo diintoodii iyo sunnahoodii iyo dariiqay mareen man salaf ay asaxaaba ridwaanullaahi calayhim ku dheg buu leeyay wa in rafadaka annaasu dadku haba kugu diideen hadday rabaane adigu sunnaha iyo dariiqii saxaabada qabso dadku hadday rabaan ha kugu naceen hana kugu ceebeeyeen weligaa ha u leexane adigu sunnaha ku dheg buu yidhi waayo sunnaha lagu badbaadayaa siduu gadaal ka sheegayo waxa uu yidhi wa iyaaka wa aara arijaal waxaad iska ilaalisaa oon kaaga digayaa aaraa arijaal dadka ra'yigooda ninbaa maanta ku imaanaya saasay ila tahay saa iyo saasay ila tahay saasaa wanaagsan bidcu kuu jideeyey waad ku dhumaysaa wa in zakhrafuuhaa laka min alqowli qowlkaba ha kuugu qurxiyeen oo bidcada ha kuu naashnaasheen oo ha kuu qurqurxiyeene liannahu saaxibu bidca waxa uu doonayaa inuu qurxiyo bidcadiisa si dadku u aqbalaan oo weliba uu sunnaha haddana ku dhex daro si dadku ugu soo joogsadaan buu rabaa marka wuxuu leeyahay imaam alawsaaci sunnaha ku dheg aathaartii salafka qabso dariiqii saxaabada mar iskana ilaali bidcada iyo waxa weeye aara arijaal ha ku dhumin way ku dhuminayaan kuwa fa ina alamra yanjali buu yidhi haddaad saa samaysid ood kitaabka iyo sunnaha ku dhegtid calaa fahmi salafi saalix fa ina alamra yanjali arrinku wuu caddaanayaa wa anta calaa siraadi mustaqiim adiga oo waddo toosan ku taagan oo xaqii ku taagan ayuu arrinku dhacayaa ee laba mid waay ama adaa dhimanaya oo geeridii baa ku imaanaysa oo yaqiintii baa ku imaanaysa markaasaad noqonaysaa yubcathu rajulu calaa maa maata calayhi qofka wixii uu ku dhintaa lagu soo saaraa ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam caqiido saxiixa iyo camal saalixa iyo itibaacu sunna haddaa ku dhimatid adigaa faa'iido jooga amase qiyaamihii baaba dhacaya oo waxa weye ummaddo dhan baa la halaagaya amase waxaaba weeye qiyaamihii ma dhicine sunnihii baaba xoogaysanaya oo adduunkao dhan maamulaya ha oo kitaabkiiya sunna atharkaasna waxa weye alkhadiib albaqdaadi ayaa ku warinaya sharaf asxaab alxadiid ayuu kusoo aroorinaya waa athar saxiixa marka imaam alawsaac wuxuu inoo dardaarmay inaynu salafkii ku dayanno bidcadana bannaan ka marno sidoo kale athar kalea jira isna cajiiba oo ayuub asakhtitaani laga wariyey ayuub asakhistaani laga wariyey ayaa waxa uu leeyahay raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay masdaada saaxibu bidcatin ijtihaadan ila sdaada min allahi bucda allahu akbar waxa uu leeyahay caalimkaasi sunniga ah waxa uu leeyahay qofka saaxibu bidca ah mar walba oo bidca intuu la yimaado uu ku sii dadaalo oo ijtihaad kusii sameeyo sii badiyaba hee ilaahay uguma dhowaade eh ilaahay buu kaga fogaadaa marka bidcadu ilaahay bay kaa fogeynaysaa waxay kuu dhoweynaysaa wixii shaydaan raalli ka yahay waxay kuu dhoweynaysaa dariiqii naarta lagu geli lahaa ilaahay iyo rasuulkana way kaa durkinaysaa akhi fillaah marka waxa weeye aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo oo bidcadu dhibaatay leedahaye arrintaas ha layska ilaaliyo marka insha allahu tabaaraka watacaala bidcada tacriifteeda iyo waxa weeye adilada ina tusaysa inayna bannaanayn iyo noocyadeeda ayaynu ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala laakiin casharkan koowaad waa tambiih iyo muqadima aynu baraarujinayno qofka muslimkaa inuu baraarugo oo diintiisa u qaato sidii saxaabadu u qaateen oo ay waxa weeye ugu hoggaansameen inaynu ugu hoggaansanno walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin